hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma yaa markii saddexaad diyaarad wada mucaawino iyo deersidii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ee koonfur galbeed soomaaliya baydhabo weliba iyo kumidata magaalooyinka saamaynta kujeysidii daadadka elnino welibana xusud mudana inay markaasi iyo jeysideen khasaare iyoon iska jaran dhimasho iyo weliba burbur hantiyadeeda gargaarkan weliba uu sadeeray ilaa iyo tumantan oo ka kooban raashinka fudfudada welibana hay-adda sodma ku go-onta caawinta iyo weliba gargaaridda bulshada soomaaliyeed ee aan iska darsameen ah daadadka iyo weliba fatahaado webiyada hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ya sheegtay inay markii inka horeytii tiraashinka lanka talgali degmada beledweyne ee xarunto gobolka hiiraan taas oona ka sheegeen inay garoonka diyaarado degmadaasiya iyo qooyinaayin oo weliba lakadeji waayey saa daraadiin lahanwareeji degmada baydhabo ee xarunto gobolka baaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka sidii caadada noo ahayd waxaan taagannahay helaboorka weyn ee caasimadda dalka iyadoo ay tahay maalin jimco ah waxaan u taagannahay shaqadii qaranka iyo inaan u gargaarno shacabkayga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo dhibaatada ay gaadhsiiyeen fataaduhu inaan u gargaarno annagoo u taagan waajibkayga gudanayna waxaan maanta bartaan u nimi saaka diyaaraddan arkaysaan inaan u dirno magaalada beledweyne maadaama uu shalay guddoomiyihii hay-adda mudane maxamuud maxamuud macalin cabdulle uu yidhi waxaan u rari doonnaa magaalada beledweyne beri oo jimcaha mucaawino waxay maanta ku dhacday garoonkii oo qoyan awgeed ayaa ay uga baaqatay magaalada beledweyne in macaawinada ama raashinkaa la geeyo waxaan u wareejinnay maanta maadaama oo dalka oo dhan uu dhibtaasi ka jiro magaalada baydhabo oo iyaduba aanan ka yaraysan fatahaaddii iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka waxaan raraynaa maanta kun laba boqol konton iyo shan qoys oo raashin iyo timir iskugu jira oo u dhigata toban tan baan geen doonnaa insha allah haddii ilaaha yidhaaho waxaa raashinkan markii hore u wadnay magaalada beledweyne saan hore u sheegay maadaama uu garoonkii qoyey oo bayloodka diyaaradda uu yidhi beledweyne kama degi karo waxaan u wareejinnay macaawinadaas magaalada baydhabo insha allah haddii ilaaha yidhaaho berri hadduu garoonku qalalo ama saa dambe annaga waa naga diyaar insha allah haddii ilaaha yidhaaho waxaan soo dhiibi doonnaa raashin iyo motoorkii doonyaha ay dadku u isticmaali lahaayeen maanta waxay yaallaan kuwaasi bakhaarka baydhabaan maanta u diraynaa intaan haddii ilaaha yidhaaho annaga waa naga go'an tahay shacabkayga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan u khudmayno sidaad la wada socotaan hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waa ay ka go'an tahay inay shacabkooda u gargaarto maalmihii la soo dhaafay waxaan dirnay ilaa toddoba diyaaradood oo aan u kala dirnay jubbaland iyo koonfur galbeed waxaan bilaabi doonnaa maalmaha soo socda haddii reer beledweyne uu garoonkoodu qalalo maadaama uu qoyanya diyaaraddu ay ku degi karin waxaan bilaabi doonnaa iyagana macaawinadooda insha allah sidii aan ugu geyn lahayn aad iyo aad baa u mahadsantiin